wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo weliba ayay ka gobataya shir laaka bandhigay waana laka ansixiyaay warbixin laku diyaari heerka unuglaadowga saameynta isbedelka cimilada ee ka weeldhatiaana ku mide wasaaradda koonfur galbeed haansha walasaarowga adeegyada bulshada iyo kaabyaalka dhaqaalo shirkun welibaa ku qeybgalay yahaana kumid ee wasiirado wasaarado walhasaarowga adeegyada bulshada iyo kaabyaalka dhaqaalo dowlad goboleed koonfur galbeed iyohana kumid ee bulshada rayidka jaamacado hay-ada u n d b hano kaloo wasaarada kula qeyb qaada ay diyaariyowga warbixintan cilmi baarista iyo nunka horeyntii meelisay ku hadleen waxa weeyaan lasoo analys gareeyey riboodkan baa soo baxay riboodkan marka wuxuu ka tarjumayaa barxeerka saamayneed oo isbedelka unuglaanta isbedelka cimiladu uu ku yeeshay koonfur galbeed waxaa laga sameeyey warbixintan ama daraasaddan waxaa laga sameeyey ilaa toban sektar oo kala duwan oo ay ka kooban tahay nolosha bini aadamka ku tiirsan tahay haddii aan qaybo ka mid ka taataabto waxaa ka mid ahaa beerihii baa ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd kalluumaysiga waxaa ka mid ahayd xoolihii lifestoga waxaa ka mid ah caafimaadka biyaha wadooyinka waxbarashada dhammaanteed daraasaddan waa wada taabanaysaa qaybahaas oo dhan
hormuud ka ahayd wasaaradda waxay tababartay numeratas ilaa sideed ah kadib stakeholders mapping baa la iskugu yeeray data collectionkii baa la aaday southwest state of somalia saddex iyo toban meelaa laga qaftay kow iyo toban baydhabo ah iyo laba ah iyo laba baraar waana kumida wasiirado wasaarado ku qeybgali shirka ayaa dhawaayan warbixinta laku diyaariyay nuglaadowga isbedelka cimilada weliban iyo dhiirigeliyana in cilmi baariston laku dhaqangeliya dhammaan degmooyinka gobolada dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya aanan fahmin waxay u baahan tahay marka dalagii siisankii gugu haystaa ama siisankii deertuu haystaa ama waraabkiiu haystaa haddana ninka beeroleyda caqabadaa hortaagan oo wixii dalagii sida la rabay iyo quruxdii la rabay iyo tayadii la rabay ma gaarsiisano waxyaabahaas waxbaa sababaya marka oo annaga dhugu cusub tanaa qaybka ah in la horumariyo tababarada iyo ka hadalka iyo riboodka hadda laga sheekeeyo qeybaha kala duwan uu soo maray wixii laga soo hadlay maanta lasoo ururiyey maanta haddana in wixii wasaarad walbaba qaybta ay ku leedahay inbutkeeda ay ku darsato ani waxaan qabaa intaa keliya inaan looga harin oo dokumenti xiran inaan laga dhigin weli ilaan maanan fahansanin xitaa technicalki waxay u baahan yihiin tababaro caalamiya khubro caalamiya in loo keeno oo si weyn ay u fahmaan markaasaa waxaa suurtagal ah in inbutka rasmiga ah ay ku darsan karaan markaasu soo baxaa laakiin haddii aynan iyaga naftirkooda waa aware of aynan ku ahayn maalin iyo laba iyo saddex cisho waxaan isleenahay culayska intaas waa ka wenyahay waxaan ognahay shariirka ugu dambeeya dunida ka dhacay ilaa iyo toddoba qodob oo muhiim ah ayaa laga soo saaray maxaa looga horteegi karaa kalaami janjiga inaga wasaarama lihin warshado badan oo wax soo saaro ku-simiga wasiirkeena wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada koonfur galbeed injineer axmed iyo weliba uuse ku sheekeeyey marxaladooga iyo marti diyaariyo warbixinta la diyaariya isbedelka cimilada koonfur galbeeda welibana uuse sheegay in ilaka darow dhammaan degmooyinka iyo saameynta kaweeldhati isbedelka cimilada si warbixintii agnagatato ku turjumaasa dhammaan degmooyinka koonfur galbeeda
runtii riboodkan oo laga sameeyey magaalada baydhabo ama degmada baydhabo iyo degmada baraawe runtii wuxuu soo koobaa isbeddelka cimiladu ku yeeshtay sectoriskaas ay ka mid tahay waxbarashada beeraha caafimaadka kalluumaysiga lifestoga public worka biyaha iyo kuwa kaloo hadda meesha fadhiya waa magacyadu hadda meesha ku xusinba saamayntu ku yeeshtay runtiasaga dhan sokooba wasiir xasan oo kale markii hadda wuxuu ka hadlay markii ugu dambeysay hadda daadka ugu dambeeyey saamayntuu ku sameeyey beeralayda oo si maxa ku dhaa weli ataa oo practical ah wax u dhacay oo beerihii in maxaa ku dhahaa caradii loogu talagalay meesha laga qaaday in maxaa ku dhaha meesha ay imaaday lagu bedelay maxaa ku dhahaa dhagxaan qaruuracay imaadeen oo dhaalii wixii ataa la garanayn